muddo soddon sano ka badan ayay soomaali badanu qurbaha soo degeen gaar ahaan dalalka reer galbeed dalalka reer galbeedka haddaba dhibaatooyin badan ayaa ka dhashay nolosha qurbaha asad cabdulaahi cumar waa qoraa wax ka qoray arrimaha qoyska soomaaliyeed ee qurbaha waxaana uu soo bandhigayaa dhowaan buug uu u bixiyey burburka qoyska soomaaliyeed ee qurbaha iyo badbaadintiisa daraasad kooban oo iftiiminaysa sababta iyo xalka asad cabdulaahi cumar oo khadka telefoonka ee magaalada beeth iigu waramay ayaan weydiiyey bal waxa ku dhaliyay buuggan iyo waxa uu yahay waxaana uu yiri
xasan waa aad baad umahadsan tahay adiga iyo mediahaba s b s waxaa buuggan waxaa igu dhaliyey muddo hore xoogaa waxaan dareemay sidii qurbaha loo yimidba arrimaha qoyska khilaafka qoysku wuu wuu isa soo tarayey bini aadamkuna markii uu meel uu u haajiro ee uu dalkiisii ka tago ee dal kala tago haddii ay arrimo arrimahan la xidhiidha bulshada cudurrada bulshada ku dhaca wuu uga nugul yahay qofka waddankiisii jooga waxaan marka dareemay cudurkaasoo soo badanaya oo si xawli ahana ku socdo dadkiina xoogaa uusan in badani ku baraarugsanayn in yar oo qayb ka mid ah bulshada unbaa ka hadasho inta badan culimmada un weliba uun qaarkooda unbaa inta badan ka hadla sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan bal anna inta tabartayda ah cudurka isaga ah in bal xal u helistiisa iyo in dee la ogaadaba inuu cudurku jiraba oo la qiro inuu jiro markii la qirana la ysku dayo in xal loo helo sidaasaa igu dhalisay iyo waxaa kaloo jira meeshan hadda annagu aanu joogno gobolkan gobolkiisuna gobolkiinuna waxaan u malaynayaa waaba naga sii daran yahay burburka qoysku aad buu ugu badan yahay isagoon weliba bulshada qaybaheeda kala duwan hadday culimo tahay hadday aqoon-yahamiin kala tahay hadday dad waaweyn tahay oo in badan muddo dheer wada joogay haddii ay tahay qoysas iskuba cusub oon weli isu curanin haddii ay tahay qoysas isu curtay ama labadood isu haya ama hal mid isu haya haddii ay tahay kuwo muddo dheer wada joogay intuba wuu saameeyey marka saas ay ugu kalafisan buugga qoro waa gartay marka cutubyada aada buugga kaga hadashay waxaa ka mid a qaybo aad kaga hadlaysid dhaqankii hore iyo doorka aabbaha iyo hooyada dabcan markaa leedahay dhaqankii hore waa waddankii inta la joogay baan isleeyahay maxay ahaayeen maxaase iska bedelay markii dalalka reer galbeedka ama qurbaha la yimid wax badan baa iska bedelo waagii hore doorka aabbaha iyo hooyadu way kala socnaayeen haddii miyil la joogay iyo haddii magaalo la joogayba inta badan reerka arrintiisu tusaale ahaan dhaqaalaha reerka meesha laga keenayo inteeda badan aabbaha ku shaqo lahaa gabdhaha bixintooda oo kale iyo siintooda aabbaha ku shaqo lahaa inta badan doorka hooyadu aad buu u koobnaa arrimaha hadda xoolaha dhaqitaanka oo kale sida geela oo kale iyo arrimaha la halmaama geela haddii ay noqoto sida loo shubayo haddii ay noqoto qarabka lagu shubayo haddii ay noqoto ilaalintiisa howlaha noocaas oo dhan ah waxaa ku shaqo lahaa ragga ku shaqo lahaa hooyaduna arrimo kale oo iyagoo qudhooda culayskeeda leh yahayeen gabadha haddii la guursado agaasinkeeda sodahaynteeda qaarkood dhibaadinteeda haddii ay inta badan haweenkii hore dee waxayba usii dhigi jireen kayd guri ah arrimahaasoo dhan bay inta badan hooyaduna qaban jirta oon ka liidanin midda aabbaha waa gartay marka doorkii hooyada iyo kii aabbaho isbedelay baa dhibaatooyinka qaar keenay marka ma la dhihi karaa laakiin doorka haweenkoo isbedelay isbedelay markii qurbaha la yimid mar walba dhibaato maaho dee haweenkan aynu joognay unbaynu inagu soo dhexgalla iyago qudhoodu ragga iyo dumarku way kala socnaayeen doorka ay kala leeyihiin muddo dhowka adugu qiyaastii muddo aan sii fogeynba way kala socnaayeen oo shaqada ninkuna way caddeed shaqada hooyadu iyo ka aabuhu way way kala caddaayeen laakiin isbeddello fara badan oo adduunka ku soo kordhay iyo aragtiyo fara badan iyo siyaasado fara badan iyo iyagana beddelay isbeddelkii oo socda yanu inagu la kulanna innaga waxaynu inoo dheer dhaqanka aada leedahay haddii uu waddankaaga dhexdiisa iska beddelo waxaa laga yaabaa inuusan mushkilad badan kugu keenin ama aad ka samata bax laakiin adiga oo qaxooti ah oo safar ah oo socoto ah haddii ummad isbedel uu ku dhacay isbedelkiina uu socdo aada dhex timaado saamayn badanna uu kugu yeesho xoogaa culays badan baa imanaya marka haddii aan u soo laabto isbeddelka ugu weyn ee ku dhacay ama ragga ama dumarka waagi hore waddankii la joogay qoysku aabbaha iyo hooyada keliyata ma ahayne waxaa jiray eedaa jirtay habaryar baa jirtay abti baa jiray qaraabo kalaa jiray waxaasoo dhaniba reerka qayb bay ka lahaayeen shaqadiisa laakiin hadda qurbaha markii la yimid waxay shaqadii kusoo ururtay aabbi iyo hooyadii marka shaqo badanoo aabbaha uu qaban jiray hooyadaa qabanaysa shaqo badanoo hooyadu ay qaban jirtayna waxaa laga yaabaa inuu ninku qabto marka waxaa dhacay isfahan la-aan baa meeshaan ka dhacda for example dhaqaaluhu waagi hore ninka unbaa keeni jiray hadda laakiin labaduba way keenaan dhaqaalaha marka maamulkii dhaqaalaha sida loo bixinayo sida loo maamulayo taaqudheedu qayb bay ka tahay khilaafka reerka waa gartay waxaa ka mid a buugga qayb aad ku qortay in dhibaatada ay ka mid tahay isbarasho la-aanta oo aan u qaatay ka hor inta aan laysguursan soomaaliya waagi la joogayba reerkaas gabar baa u joogtaa la dhihi jiray waa la dooni jiray uun iyadoo haddii la rababa aan weligood wiilkii gabadho aysan is arag hadda laftigeeda wiilka ama gabadho qurbaha jooga qof wadan kale jooga ama dibadda la baraa marka dhibaato nooceea ka timid baad leedahay imisaas dadku ay u baahan yihin inay isbartaan intaysan isguursan isbarashada horta waxay ku xidhan tahay marba meesha aad joogto iyo sida dadku isu yaqaanaan dhaqankeenii hore dadka isguursadaa inta badan boqolkiiba sagaashan gabadh iyo wiilku isku meel bay ku koreen gabadhu maalinka dhalatay iyo wiilku maalinku dhashay iyo labada aabbee dhalay iyo labada hooyee dhalay almost isku meel bay ku koreen markaa barasho sii fara badan oo looga sii baahnaa labada dhinac mana ayna jirin dhaqankuna wuu xakamayn jiray labadoodaba wiilkana wuu xakamayn jiray gabadhana wuu xakamayn jiray middan kale ee ahaa laba qof oon isbaranin oo qurbaha mid midkood joogo yaa isguursanaya waa laga yaabaa inuu ilaahay isu calfo oo ay ay isku waaraan waa wax dhici karta laakiin barasho la-aanta anugu aan ka hadlayo waxaa weeyaan labada qofi maadaama oo deegaankii waagii hore aan hadda sidaan sheegaynoo kale ayna isku meel ku korin adduunkiina isbedelay waxaa laga yaabaa gabdhuhu waagii hore say ahaan jireen ama wiilashu say ahaan jireen isbeddel badan baa dhacay for example waxaa dhacay gabdhuhu dee boqolkiiba intii aan soomaaliya laga soo qaxin ka hor sagaashan iyo sagaal boqolkiiba waxbarashadooda aad bay heer jaamacadeedna iska badaab waxbarasho hoosena way way ku yareydba inay aadaan gabadha marka waxaa loo tarbiyeyn jiray reer sida aanu reer ku dhaqan lahayd wiilasha qudhoodu waxaa laga yaabaa aqoontooda waxbarasho inay iyaga qudhoodu koobnayd oo gabdhaha way dhaameen oo ilaa secondary school ama primary school ama jaamacad markii la eego way ka sahlanayd marka gabdhihii hadda waxbay barteen inta badan meeshii waagii hore sidii loola xisaabtami jiray marka si ka duwan waa inay hawsha noqoto barashada marka waa in laga eego xagga diinta xagga akhlaaqda xagga kale ee dee ninkii uu waxyaalo kale kusii daraya laakiin labadaasa anugu saan is leeyahay labada arrimoodon si fiican loo bislaynin qaabka gabadha akhlaaqdeeda ama wiilka akhlaaqdiisa ama qaab diintiisa ama gabadha diinteeda yaa laga yaabaa labadii qof waxyaalo fara badanoo hadda u baahan in laga wada hadlana way jirtaa oo fara badanoon awal hore dee maadaama wiilkuna yaqaana doorkiisa uu iska qaban jiray gabadhuna ay taqaana wax badanoo laakiin hadda wixii wax badan baa iska bedelay wax badanoo u baahan inay labada qof intayna isguursanin ka horba a isla meel dhigaan baa loo baahan yahay waxaad moodaa in laga ilduufana arrimaha marka saasaan ka wadin waa gartay marka khilaafyada faamilada ama qoysaska qurbaha waxaa la yidhaahdaa isfuritaanku aad buu ugu badan yahay ma aaminsan tahay inuu ku badan yahay waxyaalaha ugu waaweyn ee keena faamiladaasu inay burburaan oo khilaafyada keena maxaad is leedahay waa yihiin maxaase xalkoodu yahay walaa horta kow markaan anigu hadda aan intii aan qoritaanka buuggan iyo hawshiisa ku dhex jiray arrimaha ugu badan ee aada looga hadlay waa dhaqaalaha arrimaha dhaqaalaha aad moodaa inuu carabku ku badan yahay arrinta kale ee soo raacda waa tii hadda aynu ka hadlayno ee barashada oo kooban oon labadii qofi waxyaalo badan oo la rabay inay ka wada hadlaan guurka ka hor ama iska ogaadaan yaan dhacaynin waxaa kaloo laga yaabaa inuu jiro baryahan dambe waxaa iska bateeyay maslaxadii inaan aada guurka dacad looga noqonin oo dadku ay uun ninba wax gooni ah uu wato arrimaha iyo kuwo kaloo fara badan yaa ugu wacan aad buu u fara badan yihin waa garta laakiin dhaqaalahoo kale markaad leedahay macnihii maxay ku imaanaysaa ma sidii lacagta loo qarash karayn lahaabaan la isku raacsanayn ma lacagaha dibadda loo diraayo iyo qoysaskii africa la isku qabsadaa ma laba dhaqaale ay kala leeyihiin hooyadii iyo aabbihiiyo waxaa laga yaabaa inaysan isku ajendaba ahayn sidee inta badan isleedahay dhaqaalahaas la isku qabsada wuu ku dhacaa intuba kolley meesha ugu xooga badan ee khilaafka dhaqaaluhu ka imanaya waxaa weeyaan reerkii markay hooyadiina dhaqaale gooni ah hesho aabbihiina dhaqaale gooni ah helo reerkuna hal maslaxa ay wada leeyihiin waxaa adkaaday sidii loo maamuli lahaa oo gabadhii waxay rabtaa inay iyadu gooni u maamulato ninkuna waxaa weli qalbigiisa ka guuxaya adaa reerka hoggaankiisa hayo oo oday u ah marka waa inaad maamulka dhaqaalaha ogaatid ama meesha lagu bixinayo ha noqoto qaraabo ama wax kale ha noqoto aduu maamulkeeda qaabkii loo maamuli lahaa iyo meeshii ugu habboonay lagu bixin lahayd iyo dee soo helitaankiisii hore oo kala duwanba meesha laga laga helayo labadaa arrimood baa ugu xooga badan maxaad isleedaha xalkeedu waa yahay marka maxaa lagu xallin karaa taa sida waa waa arrin horta aada u dhib badan waxaan isleeyahay waxay un ku xidhan tahay taa xalkeedu labada qofi sida ay committed u yihiin iyagu hal wax laguma wada ably garayn karo qoysaska oo dhan oo waxaa kala duwan duruufahooda kala duwan meelaha lagu bixinaya laga yaaba inay kala duwanaadaan waxaa laga yaabaa labada qofi aqoontooda ama diiniga ama maadiga inay kala duwan tahay waxaa laga yaabaa xataa dhaqan ahaan inuu midba waxaa laga yaabaa waddan kaleba ku korayba oon soomaaliyaba ahayn yaa laga yaabaa marka iyaga dhexdooda isfahankooda iyo dee ninka oo weliba dee looga baahan yahay inta badan inuu isagu maadaama uu isagu hoggaan u yahay reerka yaanba sidii hore ahaanini laakiin dee xilku isagunbu weli saaran yahay marka waxaan isleedahay inta badan ragga xaggiisa iyo xalku ka iman karaa boqolkiiba sagaashan waa gartay waxaad ka hadashay furitaanka haddiiba reerku uu kala tago furitaanku saameyn intee la-eg buu ku yeeshaa caruurta wallaahi aad bay u baaxidweynta hadda lama tirin karo waa buugga kolley markii buuggan aada ugu faahfaahiyey wuxuu dhan walbaba hadday noqoto aqoonta waxbarashada hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto shaqada hadday noqoto mustaqbalkiisa dambe iyo reernimadiisa hadday noqoto waxaasoo dhan si aada ubaa u ba-an buu u saameynaya hadday noqoto akhlaaqdiisa noqoto hadday noqoto xataa xagga caqiida ahaan meel wal meel walba uu ka dhaawacmaya ilmuhu waa gartay marka inta badan laakiin koritaanka caruurta laga yaaba in laysku qabsado markay reerku kala tagaan doorka aabbuhu sidee usii socon karaa inta badan hooyooyinka caruurtii haya aabbaha doorkiisu muxuu noqonayaa markii reerku kala tago wallaahi taa qudheedu haddana waxay uun ku soo noqonaysaa qoyska sida uu isagu muhiimadda uu siiyo koritaanka carruurta uu siiyo yuu ku soo noqonayaa marka haddii uu haddii ay labada qoysi iyagu haddii ay wakhtigoodii dhammaaday oo kalaba tageen sidii ay carruurta u korsan lahaayeen waxay ku xidhan tahay fahankooda ay fahamsan yihiin carruurtu dhibaatooyinka xoogga badan ay wajahayaan iyo sidii ay iyagu siday u fahmeen xaaladdaasi ku sugan tahay iyo iyaga qudhoodu sida ay aqoontoodu tahay iyo fahamka waddankan aynu joogno arrimahaasaan u malaynayaa inay yaan kusoo ururin lahaa waa gartay jaadku burburka qoyska qayb intee laeg buu ka qaataa
wallaahi sida aan buuggaba ku qoray waa qayb xoog badan ka qaatay aada u xoog badan weliba oo meelaha qaarkood waxaaba la dhahaaba boqolkiiba konton meelaha laga qayiro waxaa keena furitaankaaba keena jaadkaa keena furitaanka qoyska oo martalan seebuu ku dhacaa macnay ma ma lacagtii buusan odagu reerka u keenayn hadduu qayiloo sidee yes ha waxaa wakti badanna wuxuu ku bixinayaa bannaanka oo reerkii dee meeshii looga baahnaa inuu reerka uu xilkii uu qaaday inuu guto mas-uuliyaddii buu dayacayaa muddo dheer baa laga yaabaa inuu wakti badan ku dhumiyo maalayacni kharashka qudhiisii waa la mid oo dee dhaqaalihii reerka boqolkiiba konton waxaa laga yaabaa inuu jaad galo marka taasina qayb bay ka tahay waa gartay adigu haddaad gabar leedaho nin qayila uu kaa soo doonto ma siin lahayd
war waktigeedana sugayna hadda adduunka wuu is wada bedelay waxaan weli ku qabsan saa looga hadashaa way adag tahay balse ayada waktigeedana insha allahu sugayna waa gartay ugu dambeynta waxaa ku jirta cutub aad kaga hadlaysid cunsuriyadda maxaad ka wada marka cunsuriyadda qurbaha iyo sidee qoysaska u saamaysaa wallahi cunsuriyaddu adduunka horta meel walba cunsuriyaddu way ka jirtaa laakiin middani waa mid systematic ah mid habaysan oo xagga qaabka weliba dowladda madaxdeeda qaar ka mid aha siyaasiyiinteeda qaar ka mid aha maba qarsadaano dee waa waa wax wada muuqda oo buuggana referencidii waan ku wada qoray iyo waktigeeda wada dhaceen marka waa mid dadku haba sii kala daraadeen laakiin soomaalidu madowga markii la cunsuriyeeyey waa midabka madowga ah way yihiin diin haddii lagu cunsuriyeeyo dee diintii way way yihiin waa islaam haddii qaxootinimo lagu cunsuriyeeyo qaxooti way yihiin marka inta nooce inta badanba dadka lagu faquuqo soomaalidu waa halka qoomiyada aan ka badbaadayninba sababtoo ahaa kuwa madow waxaa laga yaabaa inaynan islaamba ahayn kuwo badan oo ka mid ahaa oo dhinaca aynan cunsuriyaddaas sidaa aynan u waxaynin waxaa laga yaabaa kuwa badan inay midabka kaba duwan yihiin qaxootiba ha ahaadaan laakiin midabkooda uu ka duwan yahay marka saasaan ka wada cunsuriyadda waxaan kusoo bandhigayaa insha allahu tacaalaa mirabuuka xaafadda la yidhaahdo hoolkana waa diandra taariikhduna waa afar iyo tobanka bisha saacaddu waa shantiyo badhka kaasuna waxa uu ahaa asad cabdulaahi cumar oo qoray buu ka hadlayay arrimaha qoyska soomaalida oo loo bixiyey burburka qoyska soomaaliyeed ee qurbaha iyo badbaadintiisa daraasad kooban oo iftiiminaysa sababaha iyo xalka khadka telefoonka ee magaalada beet ayuu iigu waramayey waxaana lagu soo bandhigi doonaa buuggaasi isniinta soo socota oo bisha sebtembar ay tahay afar iyo toban magaalada perth